bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaartana dhegaysataa idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan iyo caawa si kastoo idiin soo gaarayo maqalka hagaagsan ee raadiyaha dalsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa sabti axad ayaa soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha janawari sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaan idinkugu soo gudbin doono barnaamijkan wareegga wararka caawa hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono allah u naxariistee farxiyo cabdi waasuge oo ahayd wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamul goboleedka galmudug oo caawa kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada muqdisho haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahintii ugu dambeysay dilkan loo geystay wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka waa wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka galmudug qodobada kalena oo caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono islamarkaasina aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo markii saddexaad galabta booqday ciidamada eritreya lagu soo tababaray ee dhowaan dalka dib loogu soo celiyey waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo waxyaabihii uu kala hadlay ciidamadan qodobada kale aad dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maanta waxa uu magacaabay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa shirweynaha ee katashiga gobollada sool sanaag iyo ceen maanta waxa uu ka furmay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xilli dowladda federaalka lagu dhaliilayo inaanay caddeen mowqifkooda ku aadan xiisadda magaalada laascaanood
adeer xukuumaddaa laga rabayo xukuumaddu waxa weeye inay dadkaa garab istaagto oo u muujiso inay yihiin maaragtay gobol ka tirsan soomaaliya ka tirsan sideed iyo tobankii gobol ka tirsan shacabka dhibaatada lagu hayana maba ahaynba in lagu fiirsado sida shabaab dhibaatada loogu sameeyey dad
xildhibaan hore cabdi bare jibriil oo caawa barnaamijkeena kaga warami doono dhaliisha xukuumadda soomaaliya ee ku aadan sida ay u wajahday xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool qodobadeena kale waxaa ka mid noqonayo abaabul dagaal oo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo ka bilowday jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland iyo xubno kale oo wasiiro iyo saraakiil ciidan isugu jiro oo booqday xeryaha ciidamada janaahi cabdalle oo dhowaan lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab barnaamijkan ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa booqashada ah oo ay booqdeen xubnahan ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka jubbaland goobihii dhowaan lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab qodobada kale waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maanta waxaa loo qeybiyey akhrinta labaad hindisa sharciyeedka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka waan idiin soo baahin doonaa si lamida waxaan idila wadaagi doonaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo dhowaan booqday degmada ceeldheer iyo deegaano kale oo lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab oo dowladda u soo jeediyey in wax laga barto weerarada aroortii hore kooxdu ay ku qaadayso xiryaha ciidamada dowladda
dhibaatooyinkaas runtii walax oo hadda hal fadhi iyo laba fadhi wax lamida lagu soo koobi karo ma aha waa dhibaato mudan qalinleyda intay qalinka u qaataan ay wax badan ay ka qoraan runtii oo buugaag laga sameeyo oo jiilasha dambe ay akhristaan si cadowga nuucan oo kaleeta ah uusan mar dambe ugu soo dhuumaninoo ay uga digtoonaadaan barnaamijka wareegga ayaad caawa ku dhegaysan doontaan qodobadaa iyo waxay nagu soo kordhay intaynu ku guda jirno akhyaartana dhegaysataa iyo mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
waayahay dhegeystayaal mar kale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada heerka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis waxaa naga maqli kara intiinaan ku sugan gobolka keni banaadir iyo weliba gobolada kale u fm ku gaaro qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeenna ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaan ku bilaabayaa allah u naxariistee caawa magaalada muqdisho waxaa lagu dilay farxiyo cabdi waasuge oo ahayd wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamul goboleedka galmudug farxiyo ayaa la sheegay inay dileen kooxo bistoolada ku hubaysan waxaana lagu dilay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir gaar ahaan waaxda saddexaad ee horseed waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugneyd magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kooxihii dilka u geystay ayaa la sheegay inay goobta ay ka baxsadeen amaha ammaanka faafahin kama aanay bixin maamulka degmada aan la xiriiran ah noomaynay suurogeli inaanu caawa qadka ku helno sidoo kale ee farxiyo waxaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyaba ay ku sugneed hoy ay ku leedahay magaalada muqdisho islamarkaasina ee kooxaha dilka u geystay ayaa la sheegay inay ee, ku dileen waaxdaasi horseed oo ay deganeed waagaag dhinaca kalena haddii aanu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ma- galabnimadii maanta waxa uu booqday cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku sugan xerada genaraal gordon ciidamadan waa kuwii lagu soo tababaray waddanka eritereya oo dhowaan markaa dalka dib loogu soo celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud booqashada maanta ciidamadan eritereya lagu soo tababaray ee ku sugan xerada genaraal gordon ugu tegay waxay noqonaysaa tiisa saddexaad labada bisha aynu ku guda jirnay ee janawari ayay markii ugu horreysay madaxweynuhu uu ku booqday xerada genaraal eh, gordon ciidamadan eritereya laga keenay waxaana eh, sidoo kale booqashadiisa labaad ay ahayd lix iyo labaatanka bishan oo cutub ka tirsan ciidamadaas oo sida la sheegay la geeyey ee xiro maslax uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku booqday maanta oo sideed iyo labaatanka bisha janawari ku beegan ayuu mar kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xerada genaraal gordon uu ku booqday cutubyada ciidan ee halkaasi tab- ku sugan ee tababarka lagu soo gabagabeeyey waddanka eritereya madaxweynaha ayaa markaa khudbad dardaaran ah u jeediyey ciidamadan oo dhowaan la rajaynayo inay ka qayb noqdaan dagaalka ka dhan ah al-shabaab ee ka socda dalka madaxweyne xasan sheekh booqashada uu galabta ugu tegay ciidamadan waxa ay timaaday ee maalin uun kadib markii uu la kulmay guddiga waalidiinta ciidamadan ee dhallinyarada ah ee tababarka lagu soo gabagabeeyey waddanka eritereya kal- kalana hadlay xaalka dhallinyaradan tababarka lagu soo gabagabeeyey ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan xerada genaraal gordon wixii kusoo kordha wararkeena xiga ayaan idinkugu soo baahin doonaa markaan magaalada laascanood ee gobolka sool haddii aanu aadnana maanta waxaa ka furmay magaaladaasi laascanood shirka aayakatashiga ee markaasi beelaha degaa sool sanaag yeeceen waxaana shirkaasi lagaga hadlayay ee, xaaladda magaalada laascanood ee waayadii ugu dambeeyey murugsaneed waxaa khudbadda ama khudbadda halkaasi ka jeediyay garaad jaamaca garaad cali oo ka mid ah cuqaasha ee sool sanaag yaacayn waxa uu sheegay shirkan furmay inuu noqon doono mid laga rajeeyo go-aamo waaweyn oo ka dhana somalilan inuu ka soo baxo
isuimaadkan ee, nabadda ah ee nabadgelyada aynu isugu nimid innagoo meelo kala duwan oo kala fog een, isaga nimid allah casa wajalla isugu keenkeenay ee aynaan filayn inaynu halkan maanta intaynu isu nimaadno aynu ku shiri karayno allah inoo suuro geliyo casa wajalla quluubta dadkeenna ee maanta midhaysan oo dhaqaalo kasta haddaynu ku bixinno aynaan awoodnayn ee ilaahay inoo ee, mideeyey waa ku mahadinaynaa oo galladiisaynu ku galaryeenaynaa Een, waxaan mahadinaynaa ee, eebbe gadaasheed eebbe gadaashii waxaan mahadinayaa garaad jaamaca garaad ismaaciil oo gogoshan inoo dhigay inoo ugu yeedhay Ee, jazaakulla- jazaakallahu khayra jaza waxaan mahadinayaa guddiga saddex iyo soddonka ah ee qabanqaabada shirka iyo hawshiisa iyo qaab socodkiisa iyo ee, taladii lagu aaminay oo oo shirkan maanta ay soo gaarsiiyeen Een, aad baan u mahadinayaa Een, melihi een, waa uga turaya inaa idhahda laydima kala iibsano rag la iibsan kara maaha rag la iibsan karo ma aha Een, aad baan u mahadinayaa iyagana khayr allah siiyo Een, waxaan waxaan waxaan mahadda ugu ballaaran u jeedinaya ee, jamaahiirta Een, siday ee, u muujiyeen dareenkeenna dhowr iyo toban sannadood baynu waxaan doonaynay in yar oo dhowr maal muddo sitimaanna ah yay dareenkeennii ku muujiyeen adduunka ugu soo bandhigeen si cad u muujiyeen ugu bareena waxa ugu qiimo badana ilaahay bini'aadamka siiyo inay u huraan Een, waxaan si gaara ugu ducaynayaa intii dhimatay ee, waa shuhado gacan ka xaq daran baa dishay gurigooda hortood baa lagu dilay gartooda iyagoo sheeganayaa la dilay Een, ilaahow hadday dembiye hore lahaayeenna ka mayd Ee, kuwaad soo dhoweysa kuwa ugu wacanna ka yeela insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan u ducaynayaa intii ee, ka dhaawac ku dhaawacantay in ilaahay u boogadhayo gaar ahaan hooda yar oo shalay hooyadeed xaafaday igu timid hooda dictor cabdikariim lugta la gooyey ilaahay waxaan ugu baryayaa in uu nolosheeda inta ka hadhay nolol farxadeed ku nooleeyo Een, culayska iyo diiqadda qalbigeeda uu ka saaro ilaahay waxaan ka baryayaa in uu dad iyo duunyo buuxiyo insha allahu tabaaraka wa tacaala waa gabar yaroo lix iyo toban jire nolosheeda inta ka harsan dad iyo duunyo iyo farxad insha allahu tacaala inuu buuxiyo yaan ilaahay u weydiinaya shalayna si wadara ee, ismadu ugu duceeyeen si wadara yay ugu duceeyeen miiriyaha oo jamaahiirta ka mida ama qaybtooda ugu wanaagsan ruantii ugu ba- ballaaranah haddaan dareenkii dadka miiliya gudbisa oo ilaahay hadduu kule u bareedha oo dhex oroda aan la helayn la helayn maanta ee, warkeennu adduunka afartiisa koono ma gaadheen marka idinna waxaan leenahay ee, jazaakumullahu khayra frontline baad tihiin Een, aagga hore Een, markaa jazaakumullahu khayra jaza allah idiin barakeeyo cilmigiinna iyo caqligiinna iyo cududiinnaba Ee, tabaarakta watacaala waan soo koobkoobi Ee, nimaanu saaxiibbanahay baa habeen dhaweyd waxay uu soo diray intii haddeer aan laascaanoo joogay kilib yar oo fiidiyow ah Ee, kilibtaasi waxay ahayd anigoo dhallinyaro ah oo sirweynihii horseed sirweynihii horseed ee nairobi ka furmay raggii qabanqaabinayey ee odayaasha ka ahaa magaaladan ku arkayey ee guddoomiyihii jaaliyadda gogosha dhigtay beriga ee kenya Een, jibriil aw cali ciise iyo gudoomi shirgudoonkii ee, shirkii horseed ee, cabdiqaadir axmed aw cali shirkaa kelmatayn aan ka idhi qayb ka mid ah Een, yuu ii soo diray Een, kelmaddaasi waxay ahayd waxaan idhi ninku marka uu geel xergeeye ee muddo deegaanka uu joogo ka maqan yahay ee habeenka uu soo galo degmadiiyo ciyaar la tumayo intuu dhinaca ka soo galuu yidhaahdaa een, ee dhalin yahay way tabayseene ma cirkaan ka soo dhacay ma dhulkaan ka soo baxay marka soomaali baan u sheegayey doo wax dhulbaanta ama s s c la yidhaahdaa berigaa hore umayn shiri jirinoo tala gaara mayan lahayne war waa soo noqonnay marka habeenkaa marka ninka codkiisa la maqlo waxaa la odhanayaa war ma hebelba ma isagiiba mindhaa ma aha ilaa waagu uu bariyo oo niyo geel la kala garto lama hubiyo inuu isagii yahay waxaan u malayaa two thousand nine bay ahayd een, habeenkii bay ahayd two thousand twenty three weeye waa maalintii wey waxaynu sheegaynay maantaa la arkay two thousand twenty three yaa muuqatay waxaynu doonaynay ee ahayd een, ummadda soomaaliyeed meeshii aynugu jirray ee midnimo ah ee isu celin ah ee ka shaqayn wanaagooda ah inaynu u taagannahay lafdhabarna aynu u nahay Een, insha allahu tacaala allah aynugu toosiyo Een, insha allahu tabaaraka tacaala waxaan leeyahay
garajaam cabdiraad cali oo ka mid ah cuqaasha gobolada sool sanaag iyo ceen ayuu ahaa maantana khudbad ka jeedinayay shirkan ay ka tashiga sool sanaag iyo ceen ee ka furmay magaalada laascaanood haddaba shirkan inta uu socdo waxaa la filayaa inay kasoo baxaan sida cuqaashuba ay ku dhawaaqayeen go-aamo waaweyn go-aamadaasi kuwa lasii saadaalinayo waxaa ka mid ah in cuqaasha ay ku dhawaaqayaan in xilligan wixii ka dambeeyo ay ka go-een ee somalilan inteeda kale islamarkaasina maamul iskood madax bannaan ah dowladda federaalka soomaaliyana ah ay taageero ka doonayaan haddaba tan iyo markii ay bilowdeen dhaqdhaqaaqyada oo ay eh, gobolka eh, sool gaar ahaan magaalada laascaanood bulshada degtay ay kaga soo horjeeda somalilan dowladda federaalka soomaaliya miyay eh, kaalintii ka mudneed ama kaalintii laga doonayay ka qaadatay iyo dhaliisha loo jeedinayo dowladda federaalka ee ku aadan in mowqifkeeda ku aadan xiisadda magaalada laascaanood aanu caddeen ayaa caawa waxa wax ka weydiiyey xildhibaan hore cabdi barre jibriil oo markaasi baarlamaankii sagaalaad ka mid ahaa sidoo kale xildhibaankan uu kasoo jeeda deegaanada puntland waxa uu sheegayaa in dhibaatada dadka ee reer laascaanood haysata ee iyagoo calanka buluuga kor u haya lagu duldilayo dowladda federaalka soomaaliya ee kaalintii laga rabay inay gebtay balse dowladdu wuxuu ugu baaqayaa in shirkan go-aan midaysan haddii ay qaataan cuqaasha reer sool inay garab istaagto
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baa umahadsantihiin dee su-aashaas laascaano xaalkeedu siduu yahay qof kasta oo soomaaliya iyo qof kasta oo mas-uul xaaladdeeda waa la socdaan shacabkii deegaanka deganaa oo runtii shan iyo toban sano dhibaato badan la baday oo maamulka somalilan biday oo intaas dhibaato lagu waday aan marna ayna wax garab istaaga ka helin muxuu ahaa een, maamulada kale oo dariska sida puntland iyo dowladda federaalka midna aan garab ka helin haddee shacabku markii haddee dhibku karo oo dhibu karo shacabku waa waxay sameynayeen kacdoon dee shacabkaasu kacdoon bay sameeyeen dhibaatadii ku dhacday shan iyo toban sano oo laga dilahayay aqoon-yahankii siyaasiyiinkii culammadii laga dilay waad ogeydeen haddee kacdoonka dadkaasu ay sameeyeen kacdoonkiibaana weli socda isimadii deegaanka ka soo jeeday iyo dhammaanna waxay isugu tageen gobolkay tageen shirarbaa u socda waxay haddee gabar iyo oday iyo isna ku qaylinayaan oo babinayaan waa calankii jumhuuriyadda soomaaliya oo shanta gees lahaa haddee taasaa loo baahan yahay qof kasta oo damiir u nugu inuu arrintaa ka qayb qaato oo dad soomaaliyeed ama gabdha ha ahaadeen ama odayaal ha ahaadeen ama dhalinyaro ha ahaadeen ama hooyooyin ha ahaadeen oo calankii jumhuuriyadda babinaya een, in lagu fiirsado dhibaatadaas ma ahane waa in qof kasta oo damiir u nugu garab istaagaa kii dhaqaale ku awooda kii cudud ciidan ku awooda kii kaalmo kale ku awooda intaba waa arrin u taalla soomaaliweyn u taalle arrin u taal shakhsiyaad iyo koox ama dowladda federaalka lafteeda maahani soomalilan bay arrintaas u taallaa laakiin muhiimada koowaad waxa weeye waa dowladda federaalka wa- wa- waa gartay arrinta dowladda federaalka waan usoo noqon doonaaye shirka ka socanayo haatan oo ay cuqaasha eh, gobolada sool sanaag iyo ceendega ku yeelanayaan magaalada laascaanood maxay ka dhigan tahay in cuqaashii iyagoo caalanka soomaaliya kor u babinayo ay maanta ku shiraan magaalada laascaanood
de waxay ka dheertahay kow waxay muujiyeen oo calankii u wadaan oo shirkooda koobad yihiin oo khudbadooda aad maqlaysay inayna soomaaliya kala go-ayn oo midnimada soomaaliya muqadas tahay rag badanna u soo dhinteen maantana reer sool siday sharci ugu taagnaayeen midnimada soomaaliya ugu taagnaayeen maantana ay ugu dhimanayaan oo dhiigooda ay u horhayaan Ee, taas wey horta muhiimaddu midda labaadna dee waxay muujiyeen inaan qofna qof khasbi karin qofna khasab uusan ku lahayn oo ay ka tashanayaan aayahooda ay ka tashanayaan hadday maamul gooniya samaysanayaan hadday rabaan maaragtay inay leeyihiin dowladda federaalka aan hoostayna meel kastoo iyagu ay ku qanacsan yihiin oo ay diyaar u yihiin waa in lagu soo dhaweeyaa taas weye muhiimadda u weyn waa labadaa qodob in ay muujiyeen midnimadii iyo jiritaankii iyo qarannimadii soomaaliya inay muujiyeen oo midnimada soomaaliya ay muqadas tahay iyo inay inaan qofna qof lagu khasbi karin meel uusan raalli kahayn aan lagu khasbi karin oo ay diyaar u yihiin meesha ayaga hadafkoodu jiro ama jiritaankoodu jiro ama ayagu ay iyagu ay rabaan inay aadaan taasay ka shaqeeyaan kaasna waxa weeye qof kasta oo soo dhaweeyaa diyaarna waa loo yihi waa gartay marka in badan waxaa indhaha lagu wada hayay maalmihii ugu dambeeyey sidaad adigu sheegtaba dhibaatooyinka ka dhacayay magaalada laascaanood taasi oo sababtay in shirkan cuqaasha isugu yimaadeen marka waxyaabaha hadda laga sugayo oo shirkaasi kasoo bixi karo hal iyo labo ee, saadaalintaadu maxay kula tahay
dee midda ugu muhiimsan waxa weeye inay noqdaan maamul gees u taagan oo ka madax bannaan somalilan ka madax bannaan oo iyagu danahooda u tashanaya go-aan kara iyagaa iska leh hadday rabaan dowladda federaalka ay odhan karaan waanu hoostegaynaa oo dowladda federaalka waana maamusho hadday rabaan maamul gooni u taagan baan noqonaynaa iyagii u taallaa hadday yidhaahdaan puntland baan raacaynaa iyagii u taal hadday ku heshiiyeen somaliland baan raacaynaa iyagii u taal dadka masayrkooda iyo go-aankooda meesha uu aado waa in lagu taageeraa waa in gacan lagu seeya waa maahan in lagu caburiyo maahan qof gaaro inuu yihahda khasab ha laygu raaco haddaana khasab igu raacayna qori maasanka kaa gelinaya taas soomaaliya way dhammaatay marka uun go-aanka ay soo saarayaan waa go-aan dadka deegaanka dan u ah oo isimadu ay go-aamiyaan oo ay ku qanacsan yihiin bay soo saarayaan marka inaynu ka hor dhacno maahan aynu sugna go-aanka ay soo saaraan Wa- waaya marka inta dhaqdhaqaaqyadan ay socdeen oo ay shacabku kacdoonka ay dhigayeen dowladda federaalka ee kaalintii ay ka mudnaayeen ee shacabkaas ma ka heleen sidee ayay saa tahay ee, haatan ee, dowladda federaalka inay u wajahdo dee dowladda federaalka ma xaqiijin karo inay si hoose ula xiriirtay isimada iyo arrimahaas ula xiriirtay laakiin ilaa hadda si bablika ah aan ka ahayn maca- muxuu ahaa deeqihii loo marsiin jiray somaliland baa iyaga toos u marsiinaynaayoo loogu dirayaa taa aan ka ahayn wax ficila oo arrintaa ku saabsan ama madaxda dalka ugu sarraysa ay ka xumaatay oo ka dhiidhiday oo ay muxuu ahaa dad calankii soomaaliya babinaya ee wax garab istaag oo rasmi ah oo muuqda inayna ka helin baa halkaa ka muuqata dow- eh, marka hadii taas ma ahayn dowladdu inay hadda heerkan ugu aamusto dowladdu waxay ahayd inay go-aan soo saarto inay maaragtay cid kasta oo ay- ay ay u tiraahdo oo ay tiraahdo jumhuuriyadda soomaaliya waa laba taabtaan Eh, madaxweynuhu waa ka hadlay oo dee wuxuu yidhi inay dadku aada ugu dhigeen buurintii madaxweynuhu yidhi asagoo hadda uusan xumaan ulama jeedinoo dowladda somaliland eh, inay maaragtay meesha wadahadal ku dhamayso oo dadka maaragtay aan la caburinoo dadku waxay rabaan ay maaragtay ka dhegeysto ay dad u diraan buu yidhi Eh, ereygaasna haddii erey xun anugu ma arko maamulada kale baa leedaha dowladda puntland baa la yihahdaa dowladda koonfur galbeed baa la yihahdaa dowladda jubbaland baa la yihahdaa dowladda galmudug baa la yihahdaa dee taasna anigu wax dhiba uma arko hadda dad badan oo waxaa arkay arrintaas madaxweynaha runtii aada ugu dhalinayoone dowladnimu u aqoonsaday madaxweynuhu markuu hadlayo puntland ka hadlayo j- galmudug ka hadlayo leeyahay dowladda puntland ama dowladda galmudug ama dowladda jubbaland ma xasaasiyad maxaa looga qaadi waayey Waay.
macnaa waa dowlad waa dowlad goboleed dowlad goboleed weeye meeshii ma ahan dowlad madax banaan ma ahan madaxweynuhuna maba aqoonsan kara maantoona hadduu ihahdo dowladda somaliland iyo dowladda puntland maantoo dhan uu leeyahay haddee madaxweynuhu taa aqoonsi lama oran karo ma aqoonsan kara laakiin waa maamul dowlad goboleed bay ka dhigan taha taasu Waay.
marka dowladda waxaa laga rabaa inay arrintaa inta u sigto u dhiirato oo maaragtay yacni midnimadii soomaaliya dadka hortaagan oo kala go-a diidan ee waajib baa dowladda federaalka ka saaran inay- inay dhegta ka qabato waaya marka ma waxaa jirto kaalin dowladda laga rabay oo kuu muuqato oo ay dowladdu seegtay
eer xukuumadda laga rabayo xukuumaddu waxa weeye inay dadkaa garab istaagto oo u muujiso inay yihiin maaragtay gobol ka tirsan soomaaliya ka tirsan sideed iyo tobankii gobol ka tirsan shacabka dhibaatada lagu hayana maba ahaynba in lagu fiirsado sida shabaab loo- dhibaatada loogu sam- ay dadka shacabka ugu sameeyeen oo looga hortegay ayana waxay ahayd in dowladdu xukuumadda weliba xukuumadda ay- xukuumadda inay si official uga hadasho oo caalamka ugu baaqdo dadkaas maaragtay masiirkooda in loo daayo inaan la dhibaatayn Een, hay-adaha caalamkuna ay maaragtay shaqooyinkoodii ay ka qabsadaan oo ay tagaan oo ay gargaaraan oo ay gacan ka geystaan taasaa xukuumadda laga rabay xukuumaddan ilaa ilaa hadda arrinta waa ka aamusan waa ma laga yaabaa in dowladda federaalka ay kaga cagjiidayso eh, isu soo dhawaanshaha muuqdo waxaad ogeed in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha somalilan ay ku kulmeen magaalada eh, di jabuuti ee caasimadda wadanka jabuuti dad badan halkaas waxay ka fiirinayeen inay inuu jiro isu soo dhawaansho wadahadal toos oo dowladda federaalka iyo somalilan dhex mari kara marka ma laga yaabaa dowladdu in arrinka wadahadalkan ay hadalkeeda kusoo koobayse arrinka laascanood ay kaga cagjiidayso si wa- ay- uusan u saameyn wadahadallada kale
adeer isma quseeyaan isma quseeyaan kacdoon shacabo oo maaragtay diidan eh, goodo- jir- eh, kala go-a soomaaliya diidan iyo waa hadal somalilan labadooda iskuma xirna wax isku xiran lama arko dowladdu iyadoo ka ka duulaysa dastuurka iyo midnimada iyo qaramada soomaaliya iyadoo ka duulaysa meel kasta gobol kasta iyo tuulo kasta oo dhibaata ka taagan tahay dowladda laga rabaa inay hay-adaha caalamka ugu baaqdo in halkaa gargaar la geeyo dowladduna wixii ay gacan ka geysan kartay ay ka geysato kii wada hadalkuna waa gaar marka hadalladaas su-aasha hadda aad weydiinaysay dad badan baa qaba oo daniya marka anugu inaan wax daniyo oo maaragtay malawaala inaan maaragtay madaxweynihii iyo dowladdii ku cambaareeyo waajib anugu uma lihi wixii jira oo dowladda waajibkeeda aan saaraya marka taas aanu ka wada hadalno maaragtay anugu ima muuqata cagajiid iyo arrinta somalilan iyo wadahadal iyo taasu waa madaxda qaranka u taalaa sidii qarnimada soomaaliya looga wada hadli lahaa waayo laakiin tan tan waajibkeeda waxa weeye dowladdu inay u gurmato oo garab istaagto waayahay ee, baarlamaanka waxaa jiray guddi ay arrinkan u saareen oo qaarkood eh, ay iscasileen sidoo kale marka laga soo tago hadalka adigoo aad sheegto madaxweynuhu uu ku baaqay ee ah in wadahadal lagu dhameeyo ma jirta tallaabo kale ee muuqato oo dowladdu ay qaadi karto oo ay qaadaan ilaade marka sidee bay kula tahay in cuqaasha shirayso ku go-aansan karaan inay eh, dowladda federaalka maamul goboleedyada dhisan ay dhinacooda ka raacaan haddiiba taageero dowladdu aanay ka haysan oo aanay u muuqan ififaalo taageero dowladda ah horta ilaa hadda guddi baarlamaan oo la saaray waxay saasinay waa ujeeda kuwii la saaray laftigoodan ilaa hadda labada saddex wiil ku dhawaad marayo wax go-aanana aan soo saarin tillaabana aan qaadin meeshiina ayna aadin oo hadda waxay rabeen in gobolkii aadaan oo ay tagaan bay ahayd mana aadin cid aadayna hadda ka hadashayna ma garan karo Een, arrintan een, gobolkuna waxay ku xiran tahay een, maadaama iyagii la isu daayay oo la yidhi bal idinku go-aan soo gaara oo aan dowladdu weli ka hor dhicin waxaa laga yaabaa go-aanka u dambeeya isimada halkaa ku shirsanay iyo is- cuqaasha kale iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka go-aanka ay soo saaraan waxaan rajayn doonaa dowladdu inay taas maaragtay ka farcelin doonto ay maaragtay wixii ugu aadanna ay tilaabeeda qaadi doontaan rajaynayna waaya marka maxay kula tahay in dowladdu haatan ay kala gudboon tahay go-aamada kasoo bixi kara shirkaas inay eh, ku wajahdo
horta bal go-aan horta ha soo baxo kolley dowladdu waxaan filayaa sida anigu xogta aan ku hayo madaxda qaranku inay la hadleen isimada wada- ay wada hadleen muxuu ahaa isimaduna ay yidhaahdeen go-aankaanu soo saar annagaa dib aad go-aan baanu soo saaraynaa go-aankaa soo saarana haddee waa arki doontaan marka haddee wax hadda maaragtay aan shir hadda socdo weli aan go-aama kasoo b aan kasoo bixin in laga hor dhaco maaragtay waxaan jirin aanu sheegnana waa laga fiican yahay marka aynu sugno bal go-aanka halkaa kasoo baxa iyo dowladda dhexe ee maaragtay tillaabadii iyo falcelinta ay ka samayso waayahay somalilan uu weyso eh, sool sanaag iyo ceen oo magaalada laascaanood xudun ay u tahay maxay kaga dhigan tahay jiritaanka maamulkaasi
horta halkaa waxa markii horeba hadda iyadoon sool ee, sanaad iyo maaragtay ee, inta hadda iyo buuhoodle iyo sool aan ayna haysan bay weligood maamul sheegan jireen oo lahayn muxuu ahaa goyitaan baanu rabnaa ay sheegan jireen tanna hadda waxa weeye waxaa ma- maaragtay adduunkii u cadaanaysa oo soo ifbaxaysa oo hadda xataa adduunkii isha ku haya wixii ay sheegan jireen iyo maamulkii ay oran jireen waa go-aynaa inayna maaragtay u soconayn oo shacabkii runtii aada u gadooday oo uga hor yimid oo dhul badan oo baaxad uu yahay dad uga hor yimid marka hadda haddii sool ay gacantooda ka baxda xataa iyo sanaag ay ka baxdaba gacantooda ay ka baxdo markasta waa sheeganayaan maaragtay somalilan baano goolima isu taagaynaa hadalkaas maaragtay marna ka ay caajismayaan ma kula taha marka inay ogolaan doonaan in eh, shacabkan eh, dareenkooda dhigaya ee ka dhiidhinaya inaanay doonaynin somalilan iyo cuqaasha shilaya ee kasoo horjeedo inay gobolku ka go-aan miyay kula tahay inay ogolaa doonto eh, xukuumadda hargeysa
de hadeer hadeen ogoleen waa hal islaayo oo dhibaataha ka dhacdo haddayna maaragtay dadka u hogaansamin iyo isimada mowqifkooda dadka ciidano xoog kuma haysan karto qofna qabiil xoog kuma haysan karo soomaali baa taa maaragtay isku muqiino weli oo isku baabaaday oo saaxiga markii dambe keentay marka sideeda qabiil nina xoog kuma haysan karo nina ma oran karo tayda haddaad i raacisan dulaad igu raacisay waa ku dilhayaa nina kii maanta ku fakeraya hadde waa nin maaragtay aan dad soomaaliyeed iyo midnimo soomaaliyeed aan ka talinayn ee xoog baan wax ku maamulaya iyo xoog igu raac ee xoog igu raac iyo xoog baan kugu maamulayaan aqoonsi laguma helo burbur iyo dhibaato horlaan sii dhacaysa maahane wax lagu helaya ma lahan marka dadka maskaxda iyo caqligu horta waa inuu shaqeeyaa marka ma kula tahay in haatan go-aamada shirka kasoo kasoo bixi kara lasii ogyahay marka loo eego cuqaasha hadalladay ka dhiidhinayeen eh, markay magaalada laascanood gaarayeen oo ay fagaarayaashu ka hadleen
waa iska cadda hadeena maaragtay marna somalilan raacaynin ee kala go-a soomaaliyana ayna diyoorayn waa iska caddahay oo iyagu ay gooni u istaagayaan oo maamul madax banaan ay noqonayaan waa ina waaba sheegeen ba- ka hore horeyba isimadaaba u sheegayba inayna somalilan dib dambe u raacayn oo ayna sool gobolkan ayna xukumi doonin Een, in muxuu ahaa anagu waxaan u madax banaanay aan samaysanayno marka waa iska caddaa qodobaday soo saarayaan waya marka ugu dambeyn maxaa ku talinaysaa
ugu dambeyn een, waxaan ku talinayaa dowladda dhexe waxaan leeyahay dalka xil baa idinka saaran dalka ee, ee, ee, lo- lowi caddo iyo raas kaandoone iyo raas casayr waxa weeye waxay ka tirsan yihiin jumhuriyadda federaalka soomaaliya ka tirsan yihiin madaxweynaha u dhartay ra-iisul wasaaraha u dhartay in laysku hayo dal- dalka iyo dadka midnimadiisa iyo jiritaankiisa in laysku hayo in maantay soomaali u baahan tahay in laisu soo dhaweeyo inayna kariyareer u baahnayn in madaxda dalka dalku meel kasta oo dalkan dhibaata ka jirto inay iyagu u istaagto oo sidii xal looga gaari lahaa ay dowladdu garwadeen ka noqoto oo aan lagu fiirsan shacab soomaaliyeed oo dhibaat dhibaato lagu hay ayna ku fiirsan dowladdu waa inay dowladdu u dareertaa wax walba oo dalkan ka dhacaya mas-uuliyaddeeda ayadaa iskale midda labaadna madaxda waxaan kaloo kusii boorinayaa maamul goboleed kasta oo dowladda dhexe ay isqabtaan waa in dowladda dhexe ayadaa hooye dalkii ka ah ayadaa hooye iyo aabba dalkii ku ah wax kasta oo maamul goboleed uga yimaada dowladda dhexa waxaa laga rabaa oo madaxweynuhu hogaaminayo oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo inay wax walba iyagu tanaasul sameeyaan oo ay ka shaqeeyaan oo waa la caayaya waxbaa laga sheegaya waa la dacaydinaya inay inta u istaagaan ay dalkan midnimadiisa iyo jiritaankiisa xal kasta ay u huraan oo geel kasta u fariistaan oo cid kasta oo wax tabanaysa inay la fariistaan oo ay xalka keenaan taasaan ku boorinaya madaxda dowladda ku ku boorinaya soomaaliya maanta lama joogo xilli la kala tago xilli maaragtay qoloba meel isku ururiso xalka u- wax kastana waxaa muhiimadeeda iskale madaxda saroo dalka ugu sarreysa iyagaa laga rabaa xal iyagaa laga rabaa tanaasul iyagaa laga rabaa isu keenid laga rabaa jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiiday daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubay bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii didaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubaay baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodariyada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodariyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo kasii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
subersign design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuuradhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbalewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo kuu kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hashe adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay xaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadse mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhigta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaan ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier way iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad nagala socotaan qeybaha ugu dambeeyo ee barnaamijka wareega ayaanu kusii saqeynaaye markan haddii aanu fiirino qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo dhowaan booqday ceeldheer iyo deegaano kale oo dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxa ay u soo jeediyeen in la muujiyo feejignaan dheeri ah ee uu ku aadan weerarada dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadaan xiliyada aroortii ah ee deegaanada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegaan xildhibaanadan oo kale ah xildhibaan yaasiin cabdulaahi farey iyo weliba xildhibaan xusul xildhibaan maxmed cajiib oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa dhammaantoodba waxay ka hadleen howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada dowladdu ay kula wareegeen deegaano muhiim ah oo dhaca gobolada shabeellada dhexe ee galgaduud waxaana ugu horeyn hadlaya xildhibaan yaasiin cabdulaahi farey waxaa ku xigi doona xildhibaan maxmed cajiib iyadoo ugu dambeyntiina xildhibaan xusul uu hadalka qaadan doono isleeyahay annaga haddii aan hadda waxaan ku jirnaa dagaal dagaalkan ayaan rajaynaynaa inuu maalmaha soo socdo uu naga gabagaboobo kadibna inaan wajahno inaan dib u soo noolayno kaabayaashii dowladda oo dadku ay ka heli jireen adeegyada asaasiga ah haddii aa lahayd waxbarashada haddii aa lahayd caafimaadka iyo biyaha waxaan rajaynayaa inaanu bishan hadda aan ku jirno janawari inuusan nala dhaafi doonin ilaahay idinkiis inaan inta dhiman tuulooyin yar ay nimankan ku harsan yihiin inaanu ka saarno waxaan rajaynayaa marka in aan ka shaqay doono haddii bishan janawari oo ilaahay ay noo fuday ilaah waa noo fuday hadda waanu fiicannahay alxamdulilaah waxaan rajaynayaa marka inaanu wixii ka dambeeya dagaalka inaan ka shaqay doono sidii adeegyadii asaasiga ahaa degmadan oo la socotaan waxay leedahay goobo waxbarasho oo taariikhiya haddii aa laheeday maadi haddii aa laheed diini magaalada waxaa ka soo jeedo mashaayiiq waaweyn iyo dad dhaqana iyo dad siyaasiyiina oo aan dhihi karo waa dad micno weyn ku leh guud ahaan dadka soomaaliyeed dhan weliba ee bulshadu ay tahay waxaan rajaynayaa marka inaan maalmaha soo socda ilaah idinkiis sida saaxiibkay cabdisaa xusul uu sheegay inaan hadda annagoo tuuto wadanno aan nimiday inaan tuutaha dhigi doonno inaan si dadkan gargaar iyo gurmad kale ee caafimaad iyo waxbarasho iyo nuuc weliba haddii aa laheeday maamuladii degmooyinka haddii aa laheeday deegaanada amnigooda sidii lagu xasili lahaa waa ka shaqay doonnaa ilaah idinkiis laakiin hadda waxaan rabnaa faylka dagaalka inaan iska soo xirno faylkaas oon annaga xildhibaanadiina uu noo furan yahay saraakiishii iyo ciidamadii kala duwanaa ee dadkan iyo deegaankan ay lahaayeen ay ku howlan yihiin oo aad la socotaan inay maalintii labadii oktoobar ilaa hadda ay safar soo ahaayeen maantana ay difaacyada ku jiraan haddana aan rajaynayna inaan sii qaadano difaacyadii oo aan gaarno inta dhiman deegaanadan haddii ilaah yidhaahdo haddii aan uu noo dhammaado halgankan iyo dagaalkan ayaan geli doonaa wejiga labaad ee deegaankan baahiyaadkiisu aaday u fara badan yihiin dhibaatooyin fara badanaa soo gaaray waxaan rajaynayaa inaan iyagana uu noqon doono beej kale ee noo furmayo dadkana waxaan u sheegayaa annagu xildhibaanadii deegaankaanaan nahay waxaan ka shaqaynaynaa waa maslaxadda iyo danaha dadkan iyo deegaankan dan aan leenahay kama shaqaynayno maxaa yeelay dan aan aniga le haddaan ka shaqaynayo magaaladii xamar aan joogay saan xamar ugu noolnahay inteennaba dadku way wada garanayaan waxaan ka doorannay inaan muqdisho ceeleero hadda aan joogno inaan dagaal dheer aan ku soo jirnay wakhti badan inooga baxay dad micnalahan ku weynay waxaan rajaynayaa marka inaan ujeedkayga uu yahay waxaan maalmaha soo socda iska soo afxiraynaa wejiga dagaalka waxaana gelaynaa wejiga horumarinta marka waxaan leeyahay dadka iyo deegaanka guud ahaan ka soo jeeda deegaankan ha u soo jeestaan oo qofkii aan shalay tuuto xiran ama aan maal ku bixin ama aan wakhti ku bixin weliyu u furaya dagaalku inay naf iyo maal u huraan dadkooday deegaanada ay ku kor istaagaan haddii kale dagaalka iyo wakhtigan qof aan wax aragtiya iyo wax micna aan ku lahayn inuu beri soo istaago uu yidhaahdo talaan ku leeyahay ama dana deegaanadan ka leeyahay iyagana waa ku adkaa doontaa waxaan leeyahay marka dadka aad beri dan ka soo yeelan doontaan maanta wakhti geliya kuna bixiya maalkiinna iyo wakhtigiinna annagii oo dadkan iyo dadkii deegaanka lasoo doorta ah wax kale iska daaya nafteenna aan u hurnay ilaahay xaggiis ilaahay wuxuusan na gaarsiin ugu dhici maayaan horena waa u sheegay waxaa la yidhi doqonnimo cimri dheeri ma leh doqonnimona geeri degdeg ma leh marka waxaan leeyahay waa la dhimanaa in ay adigood ku taagan waddada saxda ah inaad dhimataa fiican haddii aad noolaan inaad karaamo ku noolaato marka waxaan rajaynaya maanta maalinaan ka nolol fiicanahay iyo maanta maalinaan ka micno badanahay iyo maanta maalinaan ka qalbi fiicanahay nolosha aan jiraaniya ima soo marin waayo waxaan joogaa deegaanadaydii waxaan la joogaa dadkaygii waxaana diyaar waa inaan u hiiliyo dadkayga iyo deegaanadayda uguna hiiliyo maslaxadooda iyo danahooda ee dan aniga aan leenaan ka runtii deegaanada oo dowladdu inta gashaatana ee ka baxday ma jiraanaa leeyahay hadeertan sida qorshaha oo hadda dowladda uu ku socdo markii laga soo bilaabo halkii ama dadaalkii iyo qorshihii gobolka hiiraan kii shabeelaha dhexe iyo midka hadda gobolka galgaduudba iyo kan mudug ka socdaba marnaba ma aynan dhicin dowladdu xarunmo ama tuulooyin ama degmooyin ama gobolo aynta cadowga kala wareegtay haddana iskeed uga baxda ma jirin waayo hore way jiri jirtay qorshe dowladda iyo inteeda galo dagaalo u dhammaystirnay inay hore u dhaceen kuwaasna ee laga yaabo in dib u gurasho ee ku timid lagacadda cadowga khawaariijta wakhtigooda wuu dhammaaday gabalkooda wuu dhacay soomaali way isku tashatay waa markii ugu horreeyey ee shacabka soomaaliyeed iyo dowladdooda iyo dowlad goboleedka ay gacnaha ishaystaan dhammaan siyaasiyiinta soomaaliyeedna inay ku midaysan yihiin mucaarad iyo muxaafid waxa keliya isku ajende ay ka yihiin oo aanan marne tafaraaruq ama kala aragti duwanaan aanan lahayn ummadda soomaaliyeed meel walba ay ka joogaan adduunka waa in khawaarijka la soo cirwaata adigoo soo koobaya weerarada aroortii la qaado al-shabaab mararka qaar ciidanka ay dhib ku gaarsiiyaan gaadiid iyo saanad kalena ay ku furtaan maxaa sababi karabaa isleed
runtii su-aasha su-aal arrimo ciidan waaye waxaa ka jawaabi karana talisyada ee quseyso laakiin anigu soomaalidu inay wax badan ka barato cadowga baan u jeedaa ama aan sharaxi karaa cadowga habeen maalin subax galab goor walba wuu isku day samayn karaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogtana way ka warqabaan gaar ahaan fadhiyada ciidamada haddana arrinkaas in wax badan laga bartaa u maleynaa cadowga nuucyo fara badan buu duulaankiisa ku yimaadaa qaraxyo ku yimaadaa weeraro caadi ku yimaadaa dadku isku soo ekeysiiyaa waxaasoo dhanna soomaali waxbay ka baratay nimanka waa waa urur caalami ah alqaacida ah waa cudur adduunkao dhan ku cusub wey qof naftiisa haligayo oo waa dareemi kartaa meesha caqligiisa iyo aqoontiisa iyo diintiisa iyo caqiidadiisaba marayso waa maangaab marka sidaas awgeed waxaa leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan cadowga way u diyaar garoobeen waana ka adkaanayna hadduu ilaah yidhaahdo duulo ama degmo ama gobol lala wareegana marna lagama bixin doono shacabka soomaaliyeedna meel walba ay joogaan waxaa leeyahay gacmaha isqabsada cadowgani waa laga adkaaday shabaab wuxuu galay taariikhda wax laga sheekayn doono keliyuu noqonaa dhibaatooyinka ay ummadda u geysteenna waxaa waaye waxay noqon doontaa insha allah mid buugaagta lagu qoro oo jiilalka soo socda iyo jiilalka kasii qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee dhowaan booqday deegaanadii laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab oo dalsan u warama ayay ahaayeen hagaag ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka jub waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdulqaadir xaaji maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo isugu jira wasiiro iyo maamulka degmada kismaayo ayaa gaaray jiidda hore ee ciidamada jubbaland iyo kuwa ee xoogga dalka soomaaliya ay ku sugan yihiin deegaanka janaa'ic cabdalla la yidhaahdo ee gobolka jubbada hoose halkaa oo bar muhiim u ah isku socodka ee gobolka dhowaana laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab waa maamulka jubbaland maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socday abaabul dagaal oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab mas-uuliyiinta iyo ciidamada ku sugan furimaha hore ee dagaalka ayaana la sheegay in ay deeq daawooyin ah ay gaarsiiyeen ciidamada halkaasi ku sugan maamulka jubbaland ayaa haatan deegaanadiisa waxaa u muuqdaa inay ka bilaabanayaan weji cusub oo dagaalka ka dhanaa al-shabaab iyadoo ciidamada jubbaland dhowaan ay janaa'ic cabdalla kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab oo halkaasi muddo haystay gudaanna intaas ayaan jeclay inaan caawa kusoo meyro barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegeysataa inteenu ku kulmi doono mid lacena barnaamijka nabadgelyo